aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in horjoogo sare iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab lagu dilay howlgal duqeymo ah oo gelinkii dambe ee shalay ah ay iyaga iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka balcad oo ka tirsan aaniraade deegaanka ceel bacad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab ayaa isagana bogaadiyey kaalinta haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dagaaladaasi isagoo ugu baaqay qeybaha kale ee bulshadana mid la mid a kaalintaasi inay qaataan duqeymaha oo ahaa kuwo culculus ayaa ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo horjoogayaasha lala beegsaday la sheegay inay ku abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan salgiyo ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin aagga uu howlgalka ka dhacay weerarka duqeymaha waxaa fuliyey milatariga soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya abuukar maxamed xasan oo faahfaahin ka bixiyey howlgalka duqeymaha ayaa sheegay in lagu dilay yuusuf dhegnaas oo ahaa horjoogo sare oo kooxda u qaabilsan gobolka shabeellaha dhexe iyo xubno isaga la joogay
waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaarayno ilaahayna uga mahad celinno dhagarqabihii ugu weynaayey gobolka shabeellada dhexe marka laga reebo kobanka dukade ninka lagu magacaabo yuusuf dhegnaas oo ahaa nin argagixiso ah shacabka soomaaliya dhibaateeyey gaar ahaan dadka ku nool runuguud iyo caddaanlixi iyo cadcadey ceelbacad iyo tuulooyinkaas iyo guud ahaanba shacabka soomaalida ku nool shabeellada dhexe ayuu dhibaato ku ahay ninkaas ayaa isagoo ku sugan ceelbacad duqeyn ku haleeshay ee ciidanka ciidamada qaranka ay ku sameeyeen iyo saaxiibada caalamiga ah oo iskaashanayo halkaas ayuuna xoo ahay ku baktiyo naftiisu ku waayey sidaasoo kale shan dhagar qabe oo martuu ahayd ayaa ayagana ku dhaawacma halkaas oo raggii horjoogayaashii kala ahay oo ka shaqayn jiray gobollada dhexe iyo shabeellada dhexe
afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in intii weerarkaasi ka badbaaday oo ka tirsanayd kooxda shabaab dhaawacooda duqeymo kale lagula beegsaday deegaanka galcad ee gobolka galgaduud iyo in ujeedka howlgalkan oo dib loo cusboonaysiiye uu yahay dhammaystirka ka adkaanshaha kooxda oo maalmahan bilowday weeraro gaadmo ah oo ay ku beegsanayaan ciidanka xoogga dalka gaariyaa lagula cararay raggii ayaga ahay dhaawacii iyo xuu ahay istaafyadii la socdo labaatan gaaraayey haddana duqeyn kale ayaa haddana lagula dhiftay degmada galcad ee gobolka galguduud meel u dhow waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareyna xilligan inay cadowga soomaaliyeed ee argixisada ah jab weyn oo gaaray howlgalkan ayaa xuu ahay dib u cusboonaaday waxaana rabnaa ujeedkeedu uu yahay howlgalkan inuu khawaarijta alhabaab maalmo kooban ama muddo kooban lagu afjaro shacabka soomaalidana dhagartooda looga dulqaado waxaan leenaha marka bacda maa acdaadii ugu waaweyneed ee ka shaqayn jiray gobolka shabeellada dhexe iyo gobollada dhexeba ay burbureen qof kasta oo waddadaas martana waddadaas ayaa u dambayso ama waxay ku baxayaan gacanta geesiyaasha ciidamada qaranka ama ciidamada deegaanka ama duqeymo la mahadiyey ayaa ku dhici doono si shartooda ummadda loo dhaafiyo
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dagaalada ay kula jiraan kooxaha argagixisada ayaa bogaadiyey kaalinta haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dagaaladaasi xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan u jeediyey qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo xalay uu kala qayb galay munaasabadda maalinta haweenka caalamiga ah ee siddeedda maarj oo xalay ka dhacday magaalada muqdisho wuxuu ugu baaqay qaybaha kale ee bulshada inay qaataan door la mida midka haweenka ee la dagaalanka kooxaha shabaab iyo daacish
gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan salaan aa layga gaarsiin boqoliyo toban iyo afartan ku salaamayaa waana u bogaadinaya waana u mahad celinayaa meel kastoo ay joogaan dadaalka ay muujiyeen ee nafuurnimada ah ee ay ugu garab istaageen ciidamada qalabka sida iyo macawisleyda intaba ee dagaalka kula jira argagixisada haddii ay yihiin kuwa calmiskaale dagaalka kuga jira iyo haddii ay yihiin kuwa daarunicmo iyo maxaanku raha alkowthar iyo beero yabaal iyo caligurey uga jira haddii ay yihiin intaba dhammaan meel kastoo furan ah oo maanta ciidanka qalabka sida ay dagaal uga jiraan waxaa yaallo hadiyad gabar soomaaliyeed ay dhiibtay oo ay magaalo ka dhiibtay ama ay geysay ayaa taallo waa ku mahadsan yihiin gabdhaha soomaaliyeed garb istaagaas gabdhaheenu markaa sidaas ayay qayb aada iyo aada mu wacyigelinta iyo maxaanku ihahdaa iyo dhiirigelinta ka sokow garab istaagga intaa la eg ayay gabdhaha soomaaliyeed muujiyeen meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo waana bogaadinayaa waana u mahad celinayaa waajibkaas ay guteen dadka soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay allaha garadsiiyo xilkaas iyo waajibkaas gabdhaheenna ay garteen annay guteen oo ay si fiican u qabteen gabdhaha soomaaliyeed waxaa wanaagga ah iyo hor u socodnimada ah ee dalka uu ku tallaabsanayo oo dhan qayb weynay ka yihiin waxaan rabnaa markaa gabdhaheenna kuwa raashinka qalalan ciidanka u diyaariya ee afar iyo labaatanka saac jikada ku jira ee dubaya maxaanku dahdaa muxuu ahaye buskudka qalalan ee ciidanku qaataan ee xirxiraya ee isku daraya kalluunkii iyo buskudkii iyo timirtii iyo wixii dhan inta isku dara bac ku xira askarigu inuu muddo dhan uu ku noolaa kara ka soo saaraya waa mahadsan yihiin ha sii kordhiyeen howlgallada duqaymaha ah ee soomaaliya ay la kaashanayso saaxiibada caalamiga ah iyo sida isdabajoogga ah ee madaxda ugu sarraysa dalka ay maalmahan oga hadlayaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey ay dhaceen dagaallo xoog leh oo ka dhashay weerar gaadmo ah oo kooxda shabaab ay ku beegsatay fariisimo ciidanka xoogga dalka ee soomaaliya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe